Bulshada ku nool tuulada Beexaaw ee degmada Jowhar ayaa u mahadceliyay Wasaaradda Beeraha ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle go'aankii ay ku xirtay booqda tuulada kaasoo muddooyinkii la soo dhaafay sababay fatahaado iyo khasaaro ballaaran. Booqda Beexaaw ayaa ahaa marin uu webiga Shabeelle biyihiisa ku fataho xilliyada roobabka, taasoo sababi jirtay in beeraha, guryaha iyo xoolaha deegaanka ay ku waxyeeloobaan biyo fara badan oo ka soo baxa webiga Shabeelle.
arintaas maanta buqdan bayaxaa uu ku baxday aad iyo aadaan ugu wanaagsan aan ku qanacsannahay afar fasal ayaa biyo noogu socday maanta alxamdulilah inta xiritaanka la haayo badarkii hadda naga soo go'ay hadda waad arkaysiin oo beeraha ku yaalo marka wax badan waa aragnay dhibaato badan waa nagu soo noqnoqotay fatahaadda ka mid ah marka ilaahay waxaan u mahad celinaynaa inay arrinkaas mar kale ay noogu soo noqonin ee aad iyo aad iyo aad ay u mahadsan tahay muddo badan ayay ummaddan fatahaaddan ku socotay waxa uu ilaahay falligiisa maanta ayauna faajiyey in bukdi aan kor joogno waxay tahay bukdu ugu weyn ee gobolka shabeelaha dhexe ee maanta howl laga qabto bukdu ugu weyn dhererkeeda uu yahay boqol lixdan iyo shan mitir balaceedana afar iyo toban mitir uu yahay halahaasba ilaaha kuma hadle waa ku mahad celinaynaa waxaa kaloon codsi u jeedinaynay kulley mas-uuliyiintii maamulka gobolka oo ugu saraysi wasaaraddii beeraha hirshabeelle waraabka iyo beeraha waa nala jiraan bukda waxay baabi'isay kanaalo badan kanaaladii beeraha lagu waraabi lahay eber waaye dadkana waa sumaanta bukaa ku socotay waxba ma haastaan waxaan rabnaa codsi ayaan jeesinaynaa in kanaalada waxna laga qabto maadaama maamulkii degmada iyo wasaaraddii waraabka iyo beeraha hirshabeelle ay nala jirto gudoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baari ayaa bulshada ugu baaqay in ay ilaashadaan si ay uga badbaadaan khataraha fatahaadaha ay leedahay badan kaga shaqeeyey goobtan waxaan rajaynaynaa in sidaas oo kale lagu daydo waxaan mar labaad mar saddexaad aan baaq u jeedinayaa hay-adaha jowhar sidaa hore u sheegnayba in ay naga dhaafaan ama ay ku taamin in ay e b c bixiyaan dadka lagu habaabinaayo aan ka rabno in ay sidaanoo kale horumarin ay u sameeyaan sida hadda reer bayaxaaw ay sheegaan oo sheegeen waxaan leenahay codsigoodaas in la tixgeliyo mudan wasiir kanaaladii iyo wixii laga kaalmey karo laga kaalmeeyo in laga dhaafo e v c si ay tacabkii hore ee ay ku soo noqoto degmada jowhar ee adduunya joorka joog qarni jannada loo dhahay intaad dibadda aada lahayd jowhar aad oo loo dhahay sabab waxay ahayd tacabka soo saarkooda badnaay haddana wax soo saarkii waxaa moodaa inuu hakinaayo e v c ga la bixinaayo e v c ga annagu haddaan nahay maamulkii degmada iyo kan stateskaba waxaan go-aan ka gaarnay in oo a v c dadka lagu habaabinin ay dhulkooda waxaa la yidhi bahdaada macabaryadaada waxaan ku siinin bahdaada ugu siiso halka jibaal ee aad falatid ugu fiican imaanka aad ku qabtid laakiin e v c uu soo tuuro oo haddana kala goys iyo bakti lagu raadinayo
ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqarne ayaa sheegay in xiritaanka booqda bayxaab uu qeyb ka yahay qorshe ballaaran oo lagu xakameynayo fatahaadaha webiga shabeelle iyadoo lagu talo jiro in la sameeyo daraasaado lagu ogaanayo meelaha kale ee khataraha ugu jira fatahaadaha si tallaabooyin wax ku ool ah loogu qaado
qaybay ugu muhiimsaneyd inaan qabanay kuwa dhimanna aan dhammaystirayno waa farxad kale waxaan rabaa inaan farriin yar diro wixii laydin qabtay inaa ilaashataan adayka rabaa reer bayaxaaw waxaa kale loo baahan yahay wasaaraddii maamulkii degmooyinkii dhammaan go'aanaa soo baxay cid kasta oo lagu arko ama fududaysa fatahaad sharcigaa lala tigsan doonaa tallaabaa laga qaadaa guud ahaan hirshabeelle arrintaas farriintaas inaa gudbiyaan rabaa oo aan dadka gaarsiiyo hay-adaha gaar ee arrimaha barakacayaasha iyo waxaas ku mashquulsanay waxaan leenahay horumarinta ha loo jeesto hirshabeelle way ku celcelisay madaxweynuhu hore u sheegay maamulada degmooyinka sidoo kale looma baahno barakacayaal marna dadka fay la geliyo marna xiritaanka boqda tuulada bayxaawe ee degmada jowhar ayaa noqonaya tallaabo wax ku ool ah oo lagu yareynayo fatahaadaha soo noqnoqda ee waxyeelada u geysta dadka xoolaha dalagyada iyo deegaankaba